إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqoon qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah khasaare ayaa ka dhashay dagaal ciidamada dowladda federaalka lagu qaaday oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda federaalka ayaa dhexdooda ku dagaalamay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe dagaal khasaare geystay ayaa ciidanka liyu booliis iyo dad soomaali ah ku dhex maray deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee xabashida gumaysiga ku haysato waxa ayse soo tariya dadka ku nool waxa ayse soo tariya dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka caabanaya habdhaqanka ciidamada dowladda federaalka iyo xadgudubyada loo geysanaya astaamahooda diimeed waxgaradka shabeellaha hoose ayaa si kulul u cambaareeyay falalka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka shacaayirta islaamka maamulka puntland ayaa xabsi u taxaabay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa magaalada garowe ee gobolka nugaal jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowr u qabatay macalimiin badan fatahaado ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftay waddanka congo d r c فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan weerar khasaare geystay ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen goob ay degmada afgooye kaga sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gobolka shabeellada hoose ka fuliyey qaraxyo iyo weerar toos ah oo loola beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka shalay gelinkii dambe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku taalla degmada afgooye gaar ahaan xaafadda bulofolio waxaana qaraxaas ka dhashay khasaarooyin soo gaaray askartii lala beegsaday ugu yaraan shan askari oo uu ku jiro taliyihii xerada bulofolio ayaa ku dhaawacmay qaraxaas taliyaha xerada u qaabilsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa wararku sheegayaan inuu yahay dhaawiciisu mid garaab ah isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalad dagaal toosa ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada qoryooley ciidamada ugandha ee halkaa duulaanka ku jooga ayaa la kulmay weerar habeendheelmada oo uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab welina faahfaahin dheeriya kam aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu leegyahay howlgallada kala duwan ee ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana beegsanaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaaceen xarunta madaxtooyada dowladda federaalka iyadoona madaafiicdaas ay ku dhinteen saddex askari oo ka mid ahaa ilaalada madaxtooyada halka laba kalena ay ku dhaawacmeen
ciidamada dowladda federaalka ayaa dhexdooda ku dagaalamay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan bader ayaa warkan inoo haya xoogaa dheeraada ayaa laga helayaa iska horimaadyo hubeysan oo u dhexeeya milatariga dowladda federaalka kaasoo maalintii shalay ka dhacay isbaaro weyn oo ay ku sugnaayeen ciidanka inta la og yahay al askari ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen iska horyimaadyadan ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay ciidanka ka amar qaataa sanay cabdulle ay weerareen isbaaro ay lacag ka qaadaan ciidanka daacadda u ah jenaraal ibraahim muxuudiin oo ah taliyaha guud ee ciidanka dowladda federaalka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaa kusii xoogeysanayo dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka tan iyo markii ay askarta dowladda federaalka tageen aadan yabaal waxaa lagu eedeeyey inay geysteen laba kiis oo kufsi ah iyagoo soo kordhiyay isbaarooyin dagaal khasaare geystay ayaa ciidanka liyu booliis iyo dad soomaali ah ku dhex maray deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee xabashida gumaysiga ku haysato cabdikhaaliq cabdiweli ayaa warkan inoo haya iska hor imaadkan oo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo ciidamada liyu boolis ayaa ka dhacay gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee haysato xabashida dagaalkan ayaana si gaar ah kaga dhacay bartamaha galaadi waxaana uu imaanayaa kadib markii ay ciidamada liyu boolis ay jirdil u geysteen qaar ka mid ah dadka deegaanka waxaana lasoo sheegayaa in dagaalkan uu hal qof ku dhaawacmay sidoo kale dadka deegaanka ayaa dabqabadsiiyey fariisin ay joogeen ciidamada xabashida ay ku shaqaysato iyadoona la sheegay in ay gubeen gaadiid ay lahaayeen ciidankaas liyu boolis markay arkeen iska caabinta waxay isaga carareen magaalada arrintan waxay kusoo aadaysaa xili toddobaadkii lasoo dhaafay aada usii kordheen tacdiyada ay ciidamada dhexe iyo etoobiya iyo kuwa liyu boolis ka geysanayaan dhulka soomaali galbeed waxa ay soo tariya dadka ku nool magaalada muqdisho ee ka caabanaya habdhaqanka ciidamada dowladda federaalk iyo xadguduubyada loo geysanaya astaamahooda diimeed maxamed ciise ayaa warkan inoo haya shacabka ku dhaqan caasimada magaalada muqdisho ayaa aada uga cabanaya dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey inay dhibaatooyinka la kulmayaan dhan walba mid ka mid ah bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa eedeen kulul u jeediyey dowladda federaalka wuxuuna sheegay in lacago xaddhaaf ah laga qaado taas oo ay kasii daran tahay in xataa laga gubay cimaamadii uu ku tukan jiray islamarkaana gabar asturneyd oo saarneyd bajaajtiisa in shareerka laga qaaday waa kan isigoo arrimahaasi ka hadlaya cimaamadaad soo qaadato waxaa lagu leeyahay kaan waa la gubay hadda saaka cimaamad aan salaadii subax ku tukan jira markaa guriga ka soo dhalmado waxaa laga qaatay saybiano alag soo bixiyey dowladda miyuu og anaa soo gato waa la gubay socodka inna shareer ay wadatay oo ku xijaabneed waa laga qaaday waa la gubay walba inta shareerkaaga fur wejigaaga aan aragna kuubina maaha marka waana la gubay waana la ciqaabay ciqaab noo dhima xabsi wallaahi ay hadda ku jiraan falastiin oo kalea ku jirna haddaan mawtaaleyna waxaan ka codsanaha weliba hadda adinka codkayga duubaayo ha qarinina hal xaba ha ka jarina ha lii xiro ha lii daayo shaqa ma kulidiin xuraatiyin ha qarinina magaalada muqdisho waxaa ka taagan dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmayaan dadka shacabka ah kaasoo kaga imaanaya dowladda federaalka waxgaradka shabeellaha hoose ayaa si kulul u cambaareeyay falalka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka shacaa'irta islaamka mubaarak ayaa warkan inoo haya salaadiinta soomaaliyeed ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka falceliyey dagaalka ka dhanka ah asturka dumarka iyo astaamaha kale ee diinta ay dowladda federaalka ka bilowday magaalada muqdisho ugaas ibraahim maxamed nuur naqiibka nuqobada gobolka shabeellada hoose ayaa isagoo ku hadlaya afka waxgaradka ka waramay mowqifka ay ka taagan yihiin dagaalkaasi iyo sida ay u arkaan maanta waxaa la taagan yahay diinteena islaamka ee muqadaska qiimaha badneed in la in kir laga istaago lana muujiyo qowl iyo ficil isugu daro haddana la fiiqo qofka laga fiiqo wejigiisii ninkii muslimka oo wadaad ahoo sunnada ka muuqato gerkii lahana la ihaanaysto imaamada laga gemo marka waxaan leeyahay ayadoo taa jirta ayaa hadda idaacadda waxaan ka dhegaysanayna amase nimankii uganda ahaa in maanta ay diyaariyeen inay faafiyaan khaniisa burundi inay maanta ay faafiyaan khaniisado ay ka samaysteen dalka soomaaliya nimankaasna waxaa keenay nimanka maanta dadka u tumahayo u garacahayo maxaa jilbaab u qaadatay maxaad imaamad u qaadatay waxaa ku soo xiga maxaad u dukanaysaa haddii shacaa'irtii lagaa qaaday waxaa ku xiga intii ku xigtay ilaahay waman yucadim shacaa'ir allaahi buu yidhi qaar kale oo ka mid ah salaadiinta oo uu ka mid yahay suldaanka beesha tunis suldaan maxamed cabdiqaadir ayaa iyaguna ka hadlay dagaalka ka dhanka asturka ee muqdisho ka socda hadda waa u jeedaan haddiiba loo soo dhigtay xijaabkii oo aayad ilaahay ku soo aroortay in gabdhihii muslimaadka la qaawiyo wax noo haray ma leh wax noo haray ma leh waadha waa meesha ugu dambaysay maadaama ay saas tahay xasan sheekh maxamuud wax uu turanaya male gaalnimadiis gaalnimay dhaaftay wixii murtad soomaaliya soo maraya wax ninkan ka xun ani horta ma arkin waayo dhe gaalada waxay ku jeclaatay waa dhiga nugeelka iyo siduu markiiba ugu adeegayo marka ummadda waxaa laga rabaa intay goori goor tahay waaba intaan nala dullaysan inaan iska difaacno aan iska dulqaadno gaalkaahay markuu rabo ama cadowgaahay markuu rabo inuu adiga tillaabo kaa qaado wuxuu kasbaynayaa awooddaada intay tahay wuxuu kasbaynaya bixasbi intaad wax iska dhicin karto wuxuu kasbaynayaa mataqaanaa niyadaadu intay tahay intaad jacaylkaaga diintaada u qabtay ay tahay hadda ummadda maanta xasan gurguurta inuu u soo qadimo in xoog lagu gaalaysiiyo oo gabdhihii indhajareerka laga qaado oo sisaanta laga furo oo mataqaanaa qolal madmadow la geliyo dad yahow muufada waa ka qiiroo jirteen qabiilka waa ka qiiroo jirteen wax alle wixii hogaamiyay kooxeeda ka sokay waad ku diisheen waad kiciseen war maxaa idin qaaday maad gaalnimadan bannaanka taalla oo xoog ah eed u jeedaan ee mataqaanaa ilaah ma hadda leh barqacad laydin qaadsiinayo war maxaa qiirada idinka qaaday dadka soomaaliyeed ayaa aad ula yaaban falka ay dowladda federaalka kula dagaalamayso xijaabka maamulka puntland ayaa xabsiga u taxaabay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ku sugnaa magaalada garowe ee gobolka nugaal maxamed ciise ayaa inoo haya maamulka puntland ayaa xabsiga u taxaabay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal sida ay wararku sheegayaan mas-uulkan ka tirsan dowladda federaalka ayaa loo keenay warqad ka soo baxday madaxda maamulka puntland taasoo ahayd warqadii lagu xerayey maamulka puntland ayaa ilaa ayuu hadda ka hadlin sababta rasmiga ah ee loo xiray mas-uulkan ka tirsan dowladda federaalka balse xiritaanka mas-uulkan ayaa kusoo aadaya iyadoo magaalada garoobe ay ka taagan yihiin xiisada siyaasadeed oo isdiidan oo ku aadan doorashooyinka jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowr u qabatay macalimiin badan maxamed muudey abuu muslim ayaa faahfaahinaya dowradan oo ay qabatay jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka faa'iidaystay in ka badan macalimiin ah oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo wax ka dhigay qaar ka mid ah madaariista ku taala wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka munaasabadii lagu soo xirayay dowladda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horeyn mas-uulka jimciyadda ayaa ka warbixiyey dowladda in macalimiinta dowlad loo qabto madaarista la maray madaarista la maray ee imtixaanka laga qaaday tiradoodii afartan iyo lix madaraso ayay ahaayeen afartan iyo lix madaraso ayay ahaayeen madaarista imtixaanka laga qaaday cadadka macalimiintu macalmudiradooda oo madaarista ku sugan boqol iyo toban waaye boqol iyo toban cadadka dhalabada oo imtixaanka laga qaaday hadduu yahay alkitaabatu walqaraa hadduu yahay xafdigii noocyadiisa kala duwan hadduu yahay ardayda lala kulmay ee imtixaanka laga qaaday tiradooda waxay ahayd boqol iyo laba arday saddex kun boqol iyo laba arday ayay ahaayeen intaasi kadib sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa dardaarano muhiim ah u jeediyey macalimiinta dowladda loo soo xiray tarbiyada inay timaamka siino baaraka allahu fiik xifdiga intaan siinayna ka badan inaan tarbiyada siino masalada labaadna waxaa weeye xadiiska ahaa saxiixeynka nebigu uu leeyahay sala allahu calayh wasalam in allaha yuxibu arifqa fi lamri kullih oo riwaayaad badan ku soo arooray oo midba midda kale ay ka ihtimaam badan tahay ka cajib badan tahay eena walaalka walaalada mid qofka mid israadaba macallimiinta ardaygu iyadoo aan cunfi iyo loo isticmaalin cabsigelin wax ma baran karaa su-aashaas waa su-aal matruuxaan isleh ayadana wax yar baan ka odhanayaa midda saddexaadna waa qaabka jamciyadu ay u soo xadiday ardaygu qaabka uu wax u baranayo waa qaab dhib yar oo cajiiba oo laga fekeray laakiin inuu u baahan yahay ardaygu saddex jeer casharka inuu ka baxo taasna waa ku dari laha waa aragtiba iga tahay
qaar ka mid ah macalimiinta ayaa iyagana ka warbixiyey waxyaabaha ay dowladda ka faa'iideen halkan waxaan ku qaadanay duruus muhiim ah ka mid ah tarbiya alamaana alxasadu waaxwaaluhu xasadkiiyo xaalooyinkiisa iyo kayfa naxfadu alqur'aan qur'aanka sidee baan u xufdinaa waxaa kaloo ka mid ah alwalaa walbara marka inka badan oon soo lasoo koobo karina walaalka iga dambeeya insha allahu taala ka hadli doono hadduu ilaah idmo insha allahu tacaala anigoo ku hadlaya afka macalimiinta ah duruus fara badan un baynu qaadanay dowladda magaceeda waxaa la yidhaahdaa saalim mawla abi xudayfa shicaarkuna wuxuu ahaa khudu alqur'aana min arbacatin
halkan waxaa u imaanay dowro shicaarkeedu uu yahay khudul qur'aana min arbaca oo looga hadlayo qur'aanka dhowr mawduucayna ka hadlaysay ilaa toban mawduuc qeybaha ee ka hadlaysay tarbiyatul owlaadaa ku jirtay sifaatulmucalim annaajixa ku jiray kayfa taxfadu lqur'aan mawaadiic fara badan ay ahaayeen oo aad aan ugu baahi qabnay wilaayada iyo walaalaha jamciyadda dhammaan waxaan ka codsanaynaa in dowlooyinka noocaan oo kale naloo soo celceliyo waxaan ka codsanaynaa walaalaha inay noo soo celceliyaan dowladan maadaama aan u baahannahay cilmigan ninkiisa hobartoo ceebta ka fogaada cadowgiisu wuu badan yahay mowla ha ciseeyo kitaabkii ilaahay ninkii koonka ku difaaca kurbo male shahiid iyo jannou ku kasbanayaaye darajada ilaahay hadduu daa inugu beeray daacadnimo iyo cilmi haddii daa inugu keenay daryaalkii islaamkii haddii koonka lagu daayay daacaddii rasuulkii haddii lagu damaashaado oo diintan la barto oo cilmiga daaha laga qaaday dastuur waa u diidnee allow nagu daryeel khayrka ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa bogaadiyey macalimiinta waxaan kaloo macallimiinta degmada jilib aan ku ammaanayaa sida hagarla'aanta ay wax uga bartaan waxa weye macadka asaqaawi iyo qiraa'aadka sida loo barto iyo masaajidda alxamdulilah rabbilcaalamiin waayahan dambe qur'aankii sare ayuu maray xagga markaa deegaanka hadda aan joogno aad iyo aad baan idinkaga ammaanayaa juhuudda aad ku bixiseen sidoo kale waxaan ku ammaanayaa macallimiinta khayr allaha siiyo mashruucii tadbiiqinta looxa oo aad iyo aad loogu guulaystay waxaan isleeyahay jamciyadda laftirkeeda waa awalu degmo macnaha tadbiiqisay looxda in ilmaha wax lagu baro sidoo kale degmadan waxay degmooyinka kale kaga duwan tahay waxaa ka furan xafiis loogu magacdaray xafiiska khidmada qur-aanka kariimka wixii annaga noolaga baahdo inta hadda aan qabannay wixii ka dheeraado noolaga baahdana diyaar baan u nahay inaan u qabanno khidmadda qur-aanka kariimka
madaariis badan oo lagu barto qur-aanka kariimka ayaa ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi ballaaran ku bixinaysa sidii sare loogu qaadi lahaa tayada madaariista war haysa islamarkaana juhdi ballaaran ku bixisa halka goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka ay ku dayacan yihiin madaariista lagu
warka subaxnimo wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta alfurqaan fatahaado ay dad badan ku dhinteen ayaa ku dhuftay wadanka congo d r c maxamed sheekh cali ayaa faahfaahinaya waxaa saacadihii ugu dambeeyey roobab waaweyn oo ka da-ay dalka kongada dimuqraadiga sababay dhimashada ugu yaraan laba iyo labaatan qof oo toban ka mid ahi ay isku qoys yihiin roobab weyn oo saacado xiriir ah ka da-ayay degmada kanaanga ee gobolka kaysiya ayaa burburiyey guryo badan sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka johan kabeya sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa waxaa ka muuqanaya biyo aada u fara badan oo qarqiyay meelihii biyaha gaareen sidoo kale waxaa la arkayaa gaadiid aada u tiro badan oo dul sabeynaya biyaha fatahaada shan ruux oo dhimasho ah ayaa la xaqiijiyey wakhtigan dambe halka toddobiyi toban horey u jireen taasoo dhimashada guud ka dhigaysa labaiyo labaatan ruux dhanka kale tobanka ruux ee isku qoyska ah ayaa la sheegay inuu derbi kusoo dumay sida warbaahinta u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolkaas oo lagu magacaabo kabeeye roobab waaweyn oo bishii aynu soo dhaafnay ee mey ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatanka ka da-ay dalka congo ayaa waxaa ku nafwaayay in ka badan afar boqol oo qof sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in roobabka ay waxyeeleeyeen kaabiyaasha dhaqaale sida wadooyinka guryaha iyo hanti kale oo badan waxaa wararku intaa ku darayaan in dad badan lala-yahay tan iyo maalinnimadii axaddii roobabka ayaa axaddii dilay ugu yaraan afar qof ilaa labaatan kalena aanan la ogeyn meel jaani cirib ay dhigeen dalka congo hay-adha caqaaradda afrika ayaa ka mid ah dalalka sida baaxadda weyn u saameeyeen fatahaadaha iyadoona dhulka ay la galeen dhaqaalaha waddankaas warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa